asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteena murtada maanta ee haddii rabiyad mahayo aynu kasoo aruurino dadkeena innaga oo kusoo aruurinayna afkeena hooyo waana xubinteena murtada maanta ee aynu dhihi karno wax badan ayay inoo sheegtaa waxayna sharaxaad ka bixisaa mahmaahda keliya ma ahee ama murtida ay ka sheekaynaysa keliya ma ahee waxyaalo fara badan sababaha ayay sababaysaa macnaha macquulka ahe meesha fuuli karay marisaa waxay raadisaa dad hore oo maaragtay murtiyahana aha ama aqoon-yahana aha soomaaliyeed iyo waxyaalihii ay dhaheen waana xubinteena murtida maanta ee dhinacyo badan tusaalayaal inaga siin karta teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas caalamiga ah haddii eebe idmo dhegeystayaal si aad u ogtihiinba dee sheekooyinku waa badan yihiin waxaa jira rag laga sameeyey ama la weydiiyey sheekooyin fara badan oo aada iyo aad mucjiso u leh waxaa jira rag iyagu laftooda wax iska yidhi oo iska mahmaahay kuwa iska mahmaahay baa jiro oo lafahooda ka mahmaahay ama lafahooda tusaalayaal ka bixiyey waxaa jira nin aftahan ahaa oo ka mid ahaa ragga aftahanada oo weliba aftahan keliya kuma ekayne waxa uu ahaa garyaqaan doodaa ah oo weliba aan tiisa keliya u doodine waxa uu u doodi jiray dadyaga kale sida maaragtay hadda garyaqaanada hadda inoo joogo oo kaleento maaragtay xafiisyada loogu tago oo kale ee la dhaho hawshaas yaan ka yeelaas ayuu ahaa waxaa uu qaadan jiray xoolihiisa intuu xoola qaato geedka garta ka doodi jiray wuxuuna ahaa nin garyaqaano yaqaana bahashu meesha ay ka jaban tahay iyo dooda meesha laga toosiyo buu ahaa ninkii noocaa ahaa ayaa waagii dambe afku marooray afka ayaa marooray haddii waad og tahay oo nin aada iyo aada u batalaqsaday hawshiiisu ma fududo oo waxaa laga yaabaaba inaad wax far badan oo been ah aada ku doodto laakiin soomaalidii hore soomaalida maanta way ka duwanaydo haddii qofku u khaladaad galo in yar mooyaane boolicun oo hebel waa boolicun la dhehe inta kale markaba waa laga goyn jiray oo ninka ugu yarbaa jirhkiisa laga jeri jiray kuwa kale heerahooda iyo xaasaskooda iyo aqaladooda iyo howlo badan baa laga jeri jiray kuwa kale oo dharbaaxa kaga dhici jirtay haddii ilaahay kuwa idmahayo dadka intooda badan dadku wuu roonaa nin walba khaladku galo wuu iska arki jiray markaba laakiin hadda waxaad arkaysaa dad weliba la dirsaday oo ummadda horjoogayaalu aho wax walba intay liqaan aan waxba laga qaadaynin oo lagu daayey dhibaatadii oo xag ilaahay looga daayey oo bahashu ay ku ururayso ayaad arkaysaa kan marka afka marooray nin marka aan ogeyn baa u yimid ninkii afku qalloocday aan hadli karin raaca oo markaasuu ku yidhi war hebel goormo afka ku qalloocdo maxaa kaaga dhacay markaasuu mahmaahan cajiibka noqotay ayuu yidhi wuxuu yidhi afku afku eeday ee meel kale loogama imaanin afku afku eeday ee meel kale loogama imaanin buu yidhi aada ugu fiirsaya wuxuu yidhi afku afku eeday ma garanaysa halka waxaa weeye afkan imarooray ee aad arkaysa waa afkayge wuxuu eeday afka aniga unbaa is eeday weeye afku afku eedaye meel kale loogama imaanin ayuu yidhi isaga oo qirtay in doodiisii farada badnayd iyo aftahanimadiisii iyo dhibaatooyinkii farada badnaa ee uu geystay iyo garyaqaanimadii maaragtay uu ku shaqaysan jiray ee uu dad badan waxoodii kagala wareegay laba mahmaha soomaaliya waa tii ahayd haddii ilaahayd mahay ninkaa af badan dhaxalka aabaabu kaa qadiyaa halkaasuu cagtu mariyey isagaa isqirtay marka waxa uu yidhi afku afku eedaye meel kale loogama imaanin ayuu yidhi mahmahda maanta ee aynu ka soo qaadanayna xubinteena murtada maanta ciidamkii ebe waxaa la yidhi awr qooqa iyo aroosaaba ma weydsane awr qooqa iyo aroosaaba ma weydsane